toddoba bishii shanaad sanadka labada kun iyo labaiyo toban waxaynu halkan isugu nimid in aanu dadweynaha wargelino dadweynaha wargelino ah, go-aankii madaxweynuhu uu ku soo saaray qaraar ay u soo jeedisay ah, guddigii qaranka ee loo xil saaray xadaynta madaarka caalamiga ee cigaal international airport ee caasimadda hargeysa sidaas awgeed madaxweyne wuxuu xeer madaxweyne ku soo saaray lambarka 0231-05-2012 xadaynta madaarka caasimadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan markuu arkay qodobka 12aad farqadiisa koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan iyo qodobka koowaad xubintiisa hore xeer lambar 17 2001 markuu tixgeliyey taladii ay u soo jeediyeen guddigii ka koobnayd afarta wasiir iyo duqa caasimadda ee loo magacaabay xadaynta madaarka markuu ogaaday in ay lagama maarmaan tahay in la kala xadeeyo dhulka madaarka caasimadda hargeysa iyo dhulka deegaanka iyo daaqsiinka si aan loo soo gelin xadka dhulka madaarka caasimadda hargeysa markuu aqoonsaday in hadda ay gaadhay somalilan maqaam sare oo beesha caalamku ay ku soo hiranayaan loona baahan yahay in madaarka caasimadda uu noqdo mid leh heer heerka madaarada caalamka lana sugo nabadgelyada madaarka iyo dayuuradaha markuu ku qancay in ay waajib tahay sida maqaamka madaarada caasimadda la mid noqdo oo ah xad go-an oo leh bed sugan dhinac walba afarta jihaba kana baxsan dhulka deegaanka kaasoo xayndaabyo loo samayn doono markuu la tashaday mas-uuliyiinta kale ee ay hawshan khusayso wuxuu go'aansaday in la dhaqangeliyo go'aankii guddida xadaynta madaarka caasimadda ee halkan ku lifaaqa guddida loo xil saaray madaarka caasimadda oo ka koobnaa afar wasiir iyo duqa caasimadda oo guddoomiye u ah guddoomiye ku-xigeen wasiirka wasaaradda gaadiidka ah, guryeynta iyo howlaha guud ah, wasiirka caafimaadka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka duulista iyo ah, gaadiidka cirka waxa ay eh, iyagoo kaashanaya farsamayaqaaniintii loo saaray in ay soo sameeyaan waxa ay eh, u soo kala dhigeen jihooyinka xadka madaarka sidan tan soo socota jihada koonfureed xadka koonfurta madaarka caasimadda hargeysa bar ilaa galbeed waxa uu noqonayaa afar boqol oo mitir oo xayndaabka koowaad ah xadka uu madaarku u fidi doono oo xadidan waxa uu noqon doonaa mid kilomitir iyo laba boqol oo mitir kaas oo ay beeralayda daaqsin keliya u noqon laakiin wax dhismo ah aan laga samayn karin lagana ogolayn jihada galbeedka waxaa xadka madaarku uu noqonayaa waddada cad ee hawdka u baxda jihada bariga waxa uu xadka koowaad yahay calaamadihii hore ee labadii tiir ee koorigaadhka ciidanka iyada oo jihada bari ee dayuuraddu ka soo ka duusho kana soo degto ee buurta cidhifkeeda aan lagaa- la dhisi karin wax dhismo ah jihada waqooyiga waddada laamiga ah ee madaarka soo galisa marka laga qaado boqol iyo shan iyo konton mitir oo waqooyiga bartamaha ka xiga ayaa xad- xayndaabka koowaad u ah xadka cusub ee madaarka waqooyiga galbeed xerada ciidanka gaas m ayaa u xad ah jihada waqooyi bari xadka koowaad waxa uu ku joogaa afar boqol oo eh, mitir oo keliya jihada waqooyi ilaa siingasingaha ilaa madaarka caasimadda hargeysa ee xadka wixii ka baxsan waxaa la ogol yahay dhisme aan ka badnayn laba dabaq sida uu jiraynayo xeerka caalamiga ah ee maamulka saadaasha hawada ekaaw sidaas darteed madaxweynuhu taladii ay u soo jeediyeen isagoo ixtiraamaya waxa uu soo saaray xeerkaa aan idiin sheegnay waxaana maanta lagu dhaqangelinayaa faafinta rasmiga ah ee ay wasiirada iyo duqa caasimadda oo ah ee guddoomiyihii guddida xadaynta waan ku soo dhoweyn doono inuu isaguna ku daro wixii kale faahfaahin
caasimadda in badan baynu ku howlgalaynay in aynu u samayno xadayn ama xayndaab lagaga gudoomiyo xoolaha iyo dadka iyo gaadiidka soo gelaya dee isma qabanaysana eerboodkii dhammaa ee caasimadda oo nabadgelyadii diyaaradaha in diyaaradaha iminka ethiopian airlines oo kale waxa inagaga tagtay waxay ahayd nabadgelye daro maadaama ay xoolihii iyo dadkii gawadhidii soo gelayaan dee wixii ka sii daranba nana way soo geli karaan marka horta number one waxaynu baahi weyn u qabnay in la xadeeyo xadkiina waa taa maanta aynu soo saarnay haddaanu guddidii nahay madaxweynuhuna qaraarkii qaraar madaxweyne oo kala dambaysta soo saaray sidaa loo sheegayna waxa weeye waanu kala wada eegnay kulli cabirada inta waxyaabaha internationalkaa ee aan lama dhaafaanka ahayn ayaanu maxayda tixgelinay maadaama caasimaddii tahay airboodkuna kan maaha maanta uunaynu arkayne dee waxa weeye intaynu noolnay amba somaliland ay jirto dhan waxaa la rabaa inuu kordho hal rin weeyo qura imka samaysan ee laba iyo saddexba fuujarka waa waa laga samayn karaa marka waxaanu leenahay dhinaca beeraleyda for example xadka hore waa afar boqol waa ka imika uu mari doono xayndaabku ee mashruucan lagu fidinayo airboodka ugu horeeya laga bilaabi doono waa afar boqoloo mitir waxa weeye waa hawdka airboodka oo dhan kaas waxaanu markaa leenahay cid allaaliya ciddii soo gashay ee dhisme ka jira waa la dhismahaas lama ogola maxaa yeelay waxaaba lagu xidhay xayndaab cid dad dhex galana lama ogola xoolo dhex galana lama ogola marka ciddii markaa soo gashay dhismayaashaa soo galay gudaha afartaa boqolo mitir waa la burburinayaa oo waxa weeye dowladdu dee iyada khaanada badanee dadkaa dhismayaashaa lahaana waxay u iman doonaan kulliba meerka caasimadda iyo iyo maxay dowladda u iman doonaan inta ka dambaysa siduu sheegay agaasimaha guud waxaa loogu talagelayaa uun lama ogola in wax laga dhiso because waalku airboodku u fideeyey waxaa la ogolya uun in uu noqdo dadku beerahoodii beer ahaan uunu isticmaalaan iyo daaqsinkoodii hadday wax ka beeranayaan ka beertaan hadday xoolahoodu u daaqayaan ka daaqdaan laakiin dhismayaal iyo qorshayn dowlad hooseo la marinayaa ma jirto oo dowlad hoose horena umanaan qorshayn airboodka hawdkiisa intaa iminkana intaa xadku soo gelayo cid soo dhexgeli kartaa ma jirto taas waa taa meelahan kalena xadkuu cayimayey marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha intaa soo gashay waanu aragno wax caynkaasu soo galay ma jiraan inta hore afarta boqol waxa weeye laba saddex dhisme oo qololal yaryara taas intaa dadkaasna waxa weeye in ay ay la soo xidhiidhaan maxayday dowladda dhismaha airboodkana waa la bilaabayaa shirkadii hele way bilaabayaan fenskii amba xayndaabkii waa la bilaabayaa marka la bilaabo ciddii ku dhex jirtay intaa ka guuri weyda waa lagu xidhayaa oo xayndaabku sidiisaasuu soconayaa si dhaqsana waxaa la doonayaa in xayndaabka loo biloobo markaa dadweynaha waxaan u sheegaynaa sharafta leh in ay maxayday kasii tababushaystaan maxayday ay maxayday sidii xadkaas halkiisii la marin lahaa sidaasaan anugu odhan lahaa wixii kale dheeraadana guddida wasiirka hayyaa guud عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaynu joognaa airbortkii waxaynuna u nimay in la xadeeyo sidii nabadgelyo loo heli lahaa nabadgelyadu wax lagu cayaari karo maaha wax cid la amaahin karana maaha wax muxuu ahaa ee khalad laga geli karana maaha airbortku waa la xadeeyey sidaa hadda uu akhriyey muxuu ahaa agaasimaha guud yaa xadku intaasuu noqonaya haddaba waxaan anigu idiin sheegayaa dadka dad ahaan ummadda waxaan u sheegayaa inaynan maanta dhalan een dhulkan weligeen lahayn eerboodkuna jiray dan guudna loo qaatay marka laguma fasafaadi karo danta guud waxa weeye dawladdu waxay lahayd xad waa xadkii uunbaa hadda la tegeye horeyba wuu xadaysnayd horeyba wuu xadaysnayd waxaana iska leh wasaaradda hawlaha guud baa iska leh dhulkaas inay dalka u ilaaliso marka waxaan idiin sheegayaa laga bilaabo maanta in dhulkaasu xadaysan yahay in wixii daaqsin iyo wixii beeraley ah waa loogol yahay waa laba xad oo midna waxa weeye afar boqol midna waxa weeye hal mitir eh, hal mitir i- hal kilomitir iyo laba boqol oo mitir labadaa xad bay kala leeyihiin kaasoo kale cidima soo geli karto kaa shishe waa daaqsin ama beeray noqonaysaa intaasaa loo ogol yahay sideedabana marka la yidhahdo wuxuu waa dan guud dee waa waxaynu wada leenahay oo nin joogi doona iyo nin hayn doona iyo nin gacanta ku hayn doona war uma hayno maalinba nin baa jooga shalay nin baa joogi maanta nin baa jooga berina nin kalaa joogaya markaa saasuu dhulku u qaybsan yahay wixii dembuuda dee cidna la amaahin maayee saasunbaa loo qaadanayaa wixii kale dembuudana saasaa loo qaadaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu